والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المسألة الثانية قوله ولا تقتضي الفور masaladii labaad ee masaa-ishii amarka bal ee uu halkan kitaabkeennaba lagu soo qaadayay kaba mid ahaydi waxa weeye qowluhu sheekha matniga leh ama abalmacaayi qowlkiisii uu yidhi walaa taqtadii siiqadan amarku ma keenayso alfawra deg deg ma keenayso oo wixii marka amarkii soo fulo in markaaba lagu dhaqaaqo caqiba suduuri lamr taas kol haddii ruux ay wixii suurtagal u yihiin taas ma keenayso ay cinda alidlaaqi waa idlaaqa agtii marka la idlaaqo idlaaqa wuxuu wada kolliba waa siu kuma socday masaa-ishii hore xaggii takraarka iyo inuu fawr aan u keenahayn oo waa marka aan wax qaydi la socon oo caddaynaya ama waxa weeyaan qariino imika keenaysa in loo baahanyay imika wixii in la fuliyo ama qariino kale oo keenaysa indee waqti dambe la samayn karo marka aanay taasi la socone amar mujarada unuu yahay ifcal kada un uu yahay ee saa la idlaaqo marka siiqadu daata ahaanteeda ma keenayso fawriyo ma keenayso kolle shaarix ayaa si yar dheerayn doona bikhilaafi saafir alaan bal haddii la yidhaha iyadoo de waa cinda alidlaaqi idlaaqa la idlaaqay amarka agtii ama bikhilaafi saafir alaan haddii dee iyadoy taa ka duwan tahay qowlka laba yidhaaho ama amarkii ahaa saafir alaan imika safar fa hiya siiqadaasi lilfawri inay al-aan ayaa la socota oo waa qariino ama dee wax daliila oo iyadii laba socdo in fawriyo loo jeedo oo taas keenayo oo taasi way ka duwan tahay oo iyadu fawr bay u sugnaan wasaafir ra'sa shahri bisha madaxeeda safar taasna iyadoo ka duwan idlaaqaasi oo khilaafsan oo fahiya haddii siiqadanba ah ama amarkan ah saafir ra'sa shahr bishu markay gaadho madaxeedaba ama bilowgeeda safar litaraakhi waxay u sugnaatay dibdhac iyo taraakhi iyo waxaan fawr ahayn liwujuudi lqariinati labadaba marka la eego tan lilfawr u sugan iyo tan litaraakhi baa qariina jirta ee haddaba marka aanay qariinadaasi jirin weeye oo ujeeddadu waxa uleeda uu leeyahay haddii qariina ay jirto culimmada khilaaf kama taagna oo wixii qariinadaasi ay keenaysay baa macnaha iyo amarkan fulintiisu ay noqon ama fawr ha noqoto ama taraakhi ha noqotee laakiin marka amar mujarada oo idlaaq ama qariinada ka mujarada uu yimaado muxuu keenayaa ma fawriyo ma keenayaa mise ma keenaya taa weeye masalada khilaafkeedu haddaba wuxuu leeyahay isagu imika halkan ama uu dooranayaa waxa weeyaan imaamulxaramayn dee in badan oo culimada ka midana qowlkooda inaanay siiqadu daatadeeda fawriyo u keenahayn walfawru macnaahu fawrkuna macnihiisu waxa weeye almubaadaratu degdeg loo degdego bilficli samayntii wixii la samaynayay ma'muurka ahaa caqiba alamri waa amarka dabadii uun amarku markaa uu soo fulay uun fii awali waqti limkaani suurtagalka ay suurtagal tahay wixii ma'muurkaa in la sameeyo waqtigeeda ka ugu horeeya oo masalan ilaahay subxaana wa tacaala xaj buu inagu waajibiyu inu amray ruuxii mustadiica waana kolley masaa-isha halkan culimadu iyagoo dee kolley qaacidadan ama imaka mas'aladanna dee jaanibkooda ama labada dhinac mid ahaan ay u daliishadeenba ama labadaba dee meelaha waxyaalahan dee furuucda ama masaa-isha meelahan ka ratibantay taasi kaba mid tahay xajkuma taraakiba mise waa lilfawr bal haddaba haddii la idhaaho waa lilfawr waxa macnihiisu yahay mar alla markii ruuxu uu mustadiic noqdo inay xajku istidaacu ku xidhnaaye marka uu mustadiic noqdo waqtiga ugu horeeye xaj soo galay inuu xajo taas baa fawrkii noqonaya oo haddaan idhaahno waa lilfawr ruuxii oo mustadiic ah hadduu sannadaa ilaa sanada dambaan xaji doonaa waana markii ugu horreysay ay soo dee shuruuddii istidaacadu ay u buuxsantay oo uu ka dibdhigo awala waqti limkaan waxay noqonaysaa haddii la yidhaha lilfawr inuu aasim yahay waa dembaabay oo dee xajkiibuu waqtigiisii uu ku waajibay kaba dibdhigay haddii litaraakhi la yidhaaho ee markaa sanadii bal markii uu mustadiica noqday dee xajku waqti kastaba ma joogo waqti buu yimaadaaye marka markii ugu horreeyey xaj la xaji karayay ay soo gashay uu ka dambaysiiyuu ka dibdhigo bal markaa wuxuu noqonayaa ee dhimadiisii waa saaran yahay xajkii waa wax waajib ku ah ee laakiin halkaa haddii aanu sidaa ku dhiman aasim ma noqonayo taas baa litaraakhiga noqon bal haddaba fii awali waqti limkaan taas buu uga wadaa waa marka ugu horreeyee ficilkan ma'muurka ah in la sameeyo ay dee suurtagal tahay oo la fuliyo lala yimaado taas bay mubaadaradu tahay wataraakhi taraakhiguna taakhiirulficli ficilkii oo laga dambaysiiye weeye can awali waqti limkaani waa suurtagalka dee wixii ma'muurka ah la sameeyo ama ficilkii lala yimaado waqtigiisa marka ugu horeysa laga dambaysiiyo haddaba wuxuu uhi walqaa'iluuna culimada kuwii ku qowlay ee ku tegey bianna alamra amarku litakraari takraar inuu u sugnaado inuu shalay soo marnay qolooyinka qowlkoodu taa yahay amarkani inuu takraar u sugnaaday oo amarku keenayo wixii in dee inta ay ruuxa u suurtogelaysayba wixii uu la yimaado maratan bacda mara sameeyo yatafiquuna kuwaasi way isku waafaqsan yihiin oo waxay halkan isku waafaqayaan calaa annahu amarkii lilfawri fawr inuu u sugnaaday oo haddii la yidhaaho amarku takraar buu keenayaa dee takraarkaas baa maxay tahay waa in marka ugu horreysaba loo degdego sidee haddana loo sameeyo haddana loo sameeyo cidda alla ciddii qowlkoodu ahayd amarku takraar buu sidiisa u keenaa inuu lilfawr yahayna taa iyaga agtooda khilaaf kuma sugna way isku waafaqsanyihin lianna takraara takraarkan iyo wixii oo lagu celceliyo oo dee bal matalan mara baca mara la sameeyaa laa yataxaqaqu ma suurta sugnaanayo oo ma xaqiiqoobayo biduuni lmubaadarati mubaadaro la-aanteed oo hadduu ruuxu iska dibdhigo mar dambaan yidha mar dambea waan samayn doonaa takraarkii madee in waxa weeyaan iyada halkaa ma xaqiiqoobayo bal markaa ciddii alla ciddii qowlkoodu waawa takraar buu amarku keenaa wuxuu noqonayaa qowlkoodu fawrana waa keenaya oo siiqada mujaradka ah in qariino la socon ayaa fawriye laga qaadanaya wa ama alqaa'iluuna kuwii iyagu ku qowlay ee yidhi bianna alamra amarku laysa litakraari takraar uma sugnaan ciddii taa tidhina waataynu soo maray oo bal waxa weeyaan dee halkaa shalaytaynu magacyo ama culimada qaarkood iyo a'imadii qaarkood bal iyagu qowlkan ku tegay ama xaggii doortay ayaynu shalay sooba aragnay walow abuu yacla oo qaadigaa shahiirkaa in uu dee shalay inoogu soo daro nidhi markaa kutubtii qaarkoodna waxay ka dhigayaan qowlkiisu inaanu taa ahayn abulkhadaab un qowlkiisa yahay taasoo halkaas kollay nadar ku sugan yahay tirintiisa uu ku tiriyo abuyaclaa qolooyinkan soo geliyey haddaan laba qowl yeelan haddaba kuwii iyagu sidaa yidhi fakhtalafuu fii dalika calaa qowleyn iyagu halkan iskumay waafaqin fawriyad iyo fawriye la-aanta laba qowl bay isugu khilaafeen alawalu ka hore annahaa siiqadan amarku laa taqtadii ma keenayso alfawra degdeg ma keenayso wa bihi qaala qowlkan ayay inaanay dee fawriyo siiqadan amarku keenahayn ayay qaala ku qowleenay ku tegeen akharu shaaficiyati shaaficiyada intooda badan wa akharu laxnaafi iyo xanafiyada intooda badan wa huwa riwaayatu can ilimaami axmeda waana riwaayo imaam axmed laga soo naqliyey adigu maalik malaa qowlkiisu waa fawriyadan iyada taas buu yahay suu dee saaxib almaraaqiba uu matin ahaan ama uu kuba soo naqliyo oo uu madhabta taa ugu tiiriyo marka iyaga agtooda hadaltoodii baa sii wata ama dee wixii iyagu ay qabeen bal ilamru amarku waa qolooyinka agtood limujaradi dalabi doonid wax layska doonayo oo ficilkan in lala yimaado la doonayo mujaradkeed buu u sugnaaday macnaa siiqadan ifcal waxaan ka faa'iidaysanaynaa waxaan ma'muurka ah in bacnaa la sameeyo uun oo taa layska dalbayo falaa yaqtadi alfawra markaa siiqaduun daata ahaanteeda haddaanay qariina la socon ama amarkii ma keenayo fawr ma keenayo haddaan daliil jirin iyo qariino wala taraakhiya taraakhina iyo dibdhac iyo in la dambaysiin karana ma keenayo haddaan qariina jirin ee waxa weeye siiqadan ama waxay u taalaa un waa limujaradi dalab waqad yartadi amarku inuu keeno fawriyana waa la arkaa waa markay dee qariina jirto lianna algarada bililamru limujaradi dalabadiiba hore falaa yaqtadi alfawra walaa taraakhiya ayay tacliil u tahay ee waqad yaqtadidan tacliil uma aha waa harkii hore ee dee amarku wuxuu keenayeyba lianna algarada ujeedada laga leeyahay amarkii ama dalabkii waa iijaadu lficli ficilkii in la haysiiyo waxaan ma'muurka ah ee la doonayo in la sameeyo inuu noqdo wax waaqica oo la ahaysiiyo oo lala yimaado taas baa ujeedadu tahay walow maratan waaxidatan dee waati aynu takraarkaba ku sooray mar keliya haba noqoto inta la samaynaya ee lala imanaya min gayri ikhtisaasin ikhtisaas ama khaasnimo uu waxa weeyaan ficilkaas iijaadkiisa uu ku khaasiyay iyadoonay jirin bizamani lawali zamanka hore haddii dee fawriyada ay noqoto aw ithaani ama zamanka labaad waa haddii ay markaa taraakhiga noqoto iyo ujeeddadu waxa weeyaan ama iyaga agtooda ujeeddadan laga leeyahay amarkii ama dalabkan ayaa ficilkan ma'muurkaa in la helo uun waaqac ahaanoo wixii loo sameeyo mar keliyaba haba noqoto dee mar keliya waa wixii ku xaqiiqoobayaba samaynta oo wax laga maarmaan ama daruuri ay noqon iyadoo bal iijaadkaasi aanu zaman hore ama zaman dambe toona aanu khaas ku ahayn oo macnaa lama socoto waqtigaa samee ama waqtigaa dambe samee taas ee waxa weeyaanun wixii in la sameeyo deeta markaa bal fii ayi zamaanin zaman kasta oo wujida la helo fiihi waa wixii ma'muurka ahaa ama ficilkii la helo ajzaa markaa waa gudaya oo haddii marka hore la sameeyana wixii dalabkii cuhdadiisii ruuxii way kaba dhici hadduu mar dambe sameeyana dalabka cuhdadiisii way kaba dhici bal markaa hadda waa markay si guud wixii loo baxsayayo dee umuuraa jira waqti mucayano leh oo waqtigoodaas haddii la dhaafiyana dee beeshii ay noqonayso cibaadada waqtigeediiba in lagaba saaray ama wixii maamuurkaayo dee waqtigaasi hadduu joogo ay noqon arrintu inay fawriyo noqoteen bal taasi waa qowl والqowl الثaanي qowlka labaadi annahaa siiqadan amarku taqtadii waxay keenaysaa alfawra fawr oo ujeeddadu iyadoonay qariinaba la socon kol haddii amarkii yimaado dee waxay noqonaysaa in loo dirmo markiibao loo hogaansamo oo ruuxu kol haddii waqtigaas wixii la iman karayana uu laba yimaado caqiba suduuri اlamri ayaaba amarkii uu keenayaa iyadoonay hadda qariino taa tilmaamaysa sida alaanadi iyo waxaasi aanay laba socon wa huwa markaa kaasi qowlulmaalikiyati maalikiyada qowlkoodii weeye iyo wa bacdu shaaficiyati wa qowlu bacdu shaaficiyati shaaficiyada qaarkood sida sayrafi imaamka macruufka xagga usuulka aada ugu heer sarreeyey oo kale ee risaalada shaafici sharxaye rag kale qowlkoodna weeye iyo wa bacdulxanafiyati xaniifiyada barhkoodna qowlkiisa weeye inay fawr keenayso wahuwa daahiru lmadhabi madhabkana daahirkiisa weeye cindalxanaabila ujeedadu riwaaye axmed oo qowlka hore ayaa jiray ee laakiin marka la eega madhabhaan qowlka loo tiirinayo ee dee fatwaduna isaga ay korkiisa noqonayso ee markaa madhabka daahirkiisa riwaayo labaad haba jirtay cinda alxanaabilana waxay noqonaysaa waa inay siiqadan ama amarku fawr uu sugnaaday yaa wuxuuhi shaarixani wahada huwa alqowlu araajixu xagga marka la eego labadan qowl ma fawr bay keenin qowlkii hore qolada takraar li fawr bay agtooda keento hadalkama taagna laakiin halkan masaladan oo kolay dee masaa'il kala duwana tadbiiq ahaan iyo camali ahaan marka xagga furuucda la joogo ay kaba ratibmayso qowlka raajixii bal taa weeye waxyaalihii ku raajax yeelayeyna dee bal waa ama loo daliishaday xaggaas inuu raajax yahayna barhkood buu inoo sheegayaa oo kanoo kolley ma soo dhammaynayeen in shaa allahu tacaala limaa yali umuuraha inoo soo socda ee adilada ah ayaa keenaya in amarkii marka uu soo fulaba ruuxii ay u suurto gelaysana loo dirmo loo hogaansamo inay tahay waxa siiqadu ay keenayso taas umuurahan baa dee u daliila inoo soo socda oo markaa wuxuu hi kow mid waa aayaatun aayaad min kitaabiillaahi tacaala kitaabka ilaahay kaba mid ah oo fiiha iyada dhexdeeda uu ku sugan yahay al-amru amar laysfaray bilmubaadarati degdeg loo degdego ila imtihaali awaamiriillaahi tacaala awaamirta ilaahay in loo hoggaansamo loo degdego iyo wasanaau alamridii bay ku cadfanaan iyo wasanaau aayaad kitaabka ilaahay kasoo ka mid ah oo fiiha aayaadkaa dhexdeeda uu ku sugan yahay oo macnahood iyo madmuunkooda uu yahay asanaau ammaan la ammaano calaa man facala daalika oo dee ila imtihaali ama awaamirillahi iyo taas iyo ama waxa weeyaan bilmubaadarati iyo umuraa kuma cadfanaan ee haddaba aayaad baa qur-aankii kuba sugan oo ka mid ah aayaadkan maxaa macnahooda iyo faaxuu yahayba waa amar lays amrayo marka amarka ilaahay in loo degdego oon laga dibdhicin waxaa kaloo jira aayaad kaloo qur-aankii kuba sugan oo ciddii taa samaysay ciddii khayraadka u degdegtay ciddii imtisaalu lawaamir u degdegtay lagu ammaanayo taasna oo macnaha dee waa inay sii madluubkahay taasi tahay oo iyagu tii madli wixii laga doonayay waafaqeen aayaadkii wuu inoo yar tilmaamayaa barhkooda ka qowlihi tacaala wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin ilaahay baa yihi wasaaricuu waxa u degdegtaan ilaa makfiratin dembi dhaaf min rabbikum macnaa waa wixii laydinku dembi dhaafaye rabbigiin xaggii ka ahaadiyo janno wixii aad ku mudanayseen ballaadhkeedu samooyinka iyo dhulkaba iyo dadka muttaqiinta loo diyaariyay u degdega marka ujeeddadu dee waa wixiina waa wixii daacada ahaa ee lalaba imanayay ee dembi dhaafkaa lagu mudanayaiyo jannada iyo wixii dee macsiyo xumaan dheeraanteedba weeye bal imaka waa awaamirtii imaka taas nahyigiima joogno haddaba degdeg baa la amray in loo degdego taasna maxay keenaysaa waa fawriyo wixii dee marka amarkii uu ruuxu ogaadaba inuu ama imtisaalkii u degdego oonu ka dibdhicin waqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisiiba weeye uu yihi fastabiqu lkhayraati macnaha waa iyadna u degdega uun waxyaalihii khayraadka u tartamo u degdega macnaa ha ka gaabinina ha ka dibdhicina ee waxyaalaha khayraadka hadday tahay samayntood iyo qabuulkood iyo umuuraha bal camalkeedii u degdega tanna iyadna waa istibaaq waqowlihi waqaala tacaala markaa labadan maxaa kuba sugan waa kuwii uu sheegaye fiiha alamru bilmubaadarati ila imtihaali awaamiriillaahi tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi isagoo dee qolooyin ambiyadii kaa mid ahaa waxa weeyaan dee saas sheegaya zakariyaxi inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati inahum yahu kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa u degdega fi lkhayraati khayraadka waa acmaashii dee khayrka ahayd samaynteedii waana wixii la faray waa awaamirkii ilaahay u hogaansamayaan kuwa u degdegayahayno markaa ilaahay taasna waa ku ammaanay iyagiio waa halkii u lahaa fiiha sanaau wasanaau calaa man facala dalik markaa xagga markaa tani ay xujo ama daliil uga noqonayso masaladii aan haynay waxa weeye musaaracadan ama dee saaricudan iyo mubaadaradan iyo umuurahan istibaaqan iyo waxaan oo dhan mowduucoodu muxuu yahay waa lilfawr waa wax dee markaaba la samaynayo oon laga dibdhac ahaynoo xaggaasaa umuurahan istibaaqi iyo dee waxa weeyaan musaaracadan iyo dee umuurahan baa mowduucooda uu yahay iyo mubaadaradii iyo waxa ay tahay waa mowduucooda ah lilistibaaq markaa lilfawr oo taas bay markaa daliil uga tahay taasi waa mid laba maa jaa wixii ku yimi fii qisati lxudaybiyati xudaybiyada qisadeedii qisati lxudaybiyati barhkood waxay doortaan ama ay raajax yeelaanba ya-deeda inaan la shadin waa xudaybiya qisadeedii waa dee qisadii kolley mashhuurka ahayd ee xadiidkii aada u dheeraayee kitaabu shuruud bukhaari kuma soo arooriye xagga tajriidkana aan dhowaan ku aragnay ama dee waxbay noo yar dambeeyey ay kuba soo aroortay oo fiiha waxaa ku sugnaa qisada qalar markii dambe dee heshiiskii intuu dhacay ay noqotay inay muxsariin noqdaan oo la laabmo ixraamkii laga taxallulo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam liasxaabi qumuu waa amarkii eg dee waana amar mujarad oo lama socoto dee waxa weeyaan imaka qariino kale qumuu fanxaru macnaa hadyigii ama geeli awadeen bereeya oo gowrgowraca uma axliquu naxriga dabadeedna xiirta timihiinii xiira qaala wuxuu uhi raawigii xadiidka warinaya fa wallaahi baan ku dhaartee maa qaama ma kicin rajulu nin minhum iyagii kaba mid ahaa rasuulkii ilaahay isagoo taayidhi ujeeddadaag looma degdegin waa la aamusay dee naxdinka dee warwar kale iyo walaac kale iyo adigu murugo kale haysatay oo laabankan ay laabayaan bay aada ugaba wada xumaayeen iyo shuruuddii laba aqbalay iyo umuurahaas haddaba nin iyaa ka mid ahaa oo saxaabadii ahaa xadiidka dhexdiisaba markii hore ay ku sugnaydee intii mufaawadaadku ay socdeen raggii ka socday xagga qureysheed sa nucaym oo kale iyo markuu arkay mee curwan ujeeda ibnu mascuud isaqafiyo markuu arkay tii uu quraysh markuu la laamay u lahaa haddii dee uu amro amarkiisay u degdegayaan oo kale waa tii dee da-digooda u ahaa tii kamay dhicin waa la aamusay iyadoon la hadlayn oo la iska fadhiyay xataa qaala dalika alaaa maraatin ilaa uu saddex goor ku celiyey falamaa lam yaqum markii aanu kicin minhum xaal iyaga kaga mid yahay axadun ruux oo ruux iyaga ka mid oo kacay aanu jirin oo ruux rasuulka ilaahay amarkiisii u hogaansamay oo intuu dee wixii hadiya uu waday uu gowracay haddana xirtay taas oo arrinkaa furiye amarkaa furiye markii la waayey ayuu dakhala calaa ummi salamata fadakara laha wuxuu u sheegay maa laqiya min annaasi dadka wuxuu kalaba kulmay alxadiisa markaa dee kole umu salama iyo waxay ku talisana waa wax dee inagu ambala markaa macruufa xadiidkana kuba sugnaa laakiin wuxuu leeyahay xadiidkani muxuu faa'iideynayaa amarku inuu lilfawr yahay xaggu ka faa'iideynayana waa xaggee waa kan inoo sheegaya wa wajhu dalaalati dalaalada wajkeedu ujeeddadu xagga xadiidkani ama qisadan xadiidkan ku soo aroray daliilka uu gaba yahay amarku inuu lilfawr yahay waxa weeye annahu low lam yakun ilamru amarku haddaanu ahayn lilfawri fawr oo ujeeddadu wax keenaya fawriye amarku haddaanu ahayn sidiisa aanu u keenayn maa dakhala rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay uma galeen calaa ummi salamata ummi salama muqdaban xaariye iyadoo laga cadhaysiiyo cadhaysan yahay taas umuu galeen walaa qaala laha kuma yidhaaheen alaa tarayna miyaanad arkahayn ilannaasi dadkii waxaa bal innii anigu aamuruhum waxaan amriyaa bilamri falaa yafcaluuna ujeedadu dee hadduu amarku litaraakhi yahay oonay markaa samaynaya berri oo kale iyo saa dambe kala sameeyaan ama saacado dambe arrinku wuxuu iska caadi buu ahaan lahay amarkii baa lilfawra rasuulka ilaah iyagii wuxuu kuba qoonsaday isagoo yidhi kaca oo ruuxna kici waayey umusalamo markuu tegayna wuxuu yidhi waxaan arkay aan amraya amaroo amarkii maba fulinayaan dee waxaanay ahayd waa markii uu amray bay u dhaqaaqi waayeen taas baa xagga wejka ama jaanibkaas ayaa qisadan xadiidka kuba yimi daliil uugaba yahay amarku lilfawr iyo kole dee umuuro kale oo kutubta kale kuba sugan na way jiraanoy halkan uba daliishadaan oo iyadna nusuusba matalan qur-aanka kuba suganuna ana almubaadarata mid saddexaad degdegan loo degdegayo bilficli ficilka ayaa axwad oo kolley xaggaa ixtiyaadka iyo in loo degdegaa inay roon tahay qoladan taraakhiga tidhiba iyada taama diidano dee in loo degdego weeye bay leeyihiin laakiin siiqadan taa keenano xagga waajibnimada ma waajibkii dee amarkani uu noqday in markaaba la sameeya miyaa waajib ay tahay mise maahabay arrintoodu tahay ana almubaadarata bilficli ficilkii oo loo degdega axwad ixtiyaadka ruux inuu noolaanyo in kala war uma hayo xagga ixtiyaadka kaasa u badan wa abra'u lidimati ruuxii kol haddii amarka yimi ee cuhdadii amarkaa isaga laasimtay tabiica iyo wax loo raacaa jirta oo haddow amarkii hadduu fulin waayo dee ugaba imanaysa haddaba dimadiisii mashquulka ku noqotay waxaan maanta lagaba doonayo inuu fuliyo xagga baraa-adeeda ay wixii ka bari noqoto taas baa u badan oo dee hore ayuu isaga ridayaa dimadiisa wixii shuqlinaya wa adalu degdega almubaadara weeye ana almubaadarata bilficli ayaa adalu u tilmaan iyo tusin badan cala daaca ruuxan inuu ruux mudiica yahay oo amarkii uu u dirmayo degdegan baa xagga marka la eego taasna dalaalada ay tilmaamaysa ina tusaysaa ay ugaba badan tahay ruuxii oo mar damba sameeya taasi waa jaanib wa taakhiiru dibdhiga la dibdhigo wixii lagaa doonayey ee lagu yidhi samee dibdhiga la idhaah hadhow waqti baan haystaayo mar kalaan samayn doona lahu aafaatun aafaad buu leeyahy aafaad buu leeyo dee aafaadkaa waxa ugu daran ruuxna ma uguba weynba ruuxna ajashiisu gacantiisa kuma sugna waqti ay ajashu u imanna war uma hayo waxaa dhici karta waqtigaa uu dibdhigayo waajibkan imika fuulay inaanu gaadhinba oo hadhow isagoo caasiya uu sidaa kuba dhinto oo ismigaa weyn ee xaggan waajibnimadii uu ka tegay ugaba yimi inuu kuba yimaada taas iyadu in dee awooddii uu maanta lahaa iyo qudradii uu lahaa iyo waxaan kuba samayn kari lahaa inuu markaa dambe aanu yeelanba oo wax kale oo dee ama isaga aafo kaloo ku timi ama waxyaalo kaleo qudradiisiiba meeshii kaba saaray inay kuma yimaadaan oo caaridin waa suurtagal bal marka haddaba taakhiirku aafaad buu leeyahay wayaqtadii waxaanu keenayaa taraakum alwaajibaat dee waana wax kastoo taakhiir oo kale ruuxu camalkiisii oo iminka qaban lahaa hadduu iska dibdhigo waqti kale u dibdhigo waqtigaa kalena camalkiisii gaarkaa wato waayo waqti aan camal lahayn mama jirto camalkiisii uu isagu lahaa wato wixiibaa isgaadhayo si u wada furiyaa ma jirto oo xataa dee ruuxii daalibka ahaaba darsigii uu dhegaystay raacashadiisii iyo ama mudaakaradiisii hadduu iska dibdhigo oo kii kale kusoo gaadho kii kale kusoo gaadho hadha u ballaaday dee imaka meelahan imtixaanaadku ay jiraan ay tahayna wixii uu intii horeo dhan uu dibdhigayay ayaamihii imtixaanka kuma xafidi karo sideedii uma fahmi karo kii kalena markaa wixii markay iskaba gaadhaan kolley fahamkii iyo wixii iyo dee meeshii ayay kawada baxayaanbo waa wax iswada gaadhaya acmaasha kale adduunyana waa taa dadkii ama shaqo kalaba lahaa shaqadii beriyadiyo tii maanta marka iyamatiisaa dambe iskuba darsanto si u kala fuliyaa way adkaanaysaaba oo markaa taasi maxay keeni wayaqtadii wuxuu kaasi keenaya taraakum alwaajibaati wixii waajibaadka ahaa oo dee istul fuulo oo adugu urura oo isagii kuba bata xataa yacjiz alinsaanu canha ilaa insaan kaba caajiso taakhiirkana umuurahaasaa kaba dhalanaya wakamaa ana sharca sida sharcigu weli wuxuu wadaa waxyaalihii keenayay inuu amarku lilfawr yahay ama taa xujaba u ahaa wakamaa ana sharca sida sharcigii oo dalla uu inoo tusaya ama uu tilmaamay adiladiisan iyo nusuustaa uu inoo soo sheegay cala iqtidaai lamri lilfawr amarku inuu degdeg keenayo oo xagga sharcigu kaba tilmaamay waa aayaadkaa horeynu soo marna iyo bal qisadan xudaybiye iyo dee umuurihii sharcigii adiladii sharciga ahayd weeye adiladaa sharciga ahayd badan waxaan kaba qaadanay amarku lilfawr yahay haddaba saa sharcigii iyo adiladii shareecadu ay u tilmaamayso ay noo tusayso amarku inuu fawr u keenayo kadalika luqatu luqadna waa saasoo kale oo iyadna waxay caddaynaysaa ama luqadii carbeed ee dee nusuustuba ay kuba timi ay faa'iidaynaysaa inuu amarku lilfawr yahay xaggii kama faa'iidaynaysaana waaba kanoo faina sayida waa misaal had iyo goor way soo qaataanun kutubtani sayidku low amara hadduu amro cabduhu bal addoonkiisii wakhtiyaday jireenba bimrin amar uu amruu yidhaah waxaa la kaalay falam yamtasil wa amarkii aanu hore u samayn uu u hoggaansami waayo bal facaaqabahu uu markaa sayidkii uu ciqaabo ninkii cabdigiisa ahaayo ku ciqaabo cadam alimtihaal factadara uu cudur daarto alcabdu addoonkii bianna alcamra cala taraakhi maxaad ii ciqaabaysaa amarku waa cala taraakhi hadhowba waan samayn doonaayo amarku wuxuu keenaya cala taraakhi oo dee markaa maxaad ii ciqaabtay uu taa ku cudurdaarto lam yakun cudruhu maqbuulan cudurdaarkaasi mid maqbuula ma noqonayo oo luqadna maxay keenaysaa dee wixii ruuxii haddii laydhaha samee oo uu samayn waayo marka laydhaha maxaad u samayn weyda ama low ama ciqaabitii uguma timaado uu yidhaha dee amarkaa litaraakhi oo mar un baan samayn taasi cudurdaar ka soconaya oo laga aqbalaya ma noqonayso luqadna taasay u keenaysaa inuu amarku lilfawr yahay bal kolleyba dee sida ruuxa dimadiisa ay ku beri noqonaya ixtiyaadkiina dee waaba kaa umuuraha horena inoo sheegay waxay kuba sugantuun mubaadaradaas kolley masaladii xajkuna halkanay imanaysaa ma dee taraakhiba mise ma fawr iyo waxyaalaha kolley waa umuurihii meelahan kaba ratimayay almasalatu haliatu bal markaa masaladii horena halkaa tii labaadna halkaasaan kaba baxnee masaladii saddexaad ee masaa-ishii amarkaayd qowluhu qowlkiisii uu yidhi weeye saaxib almatni walamru amar biiijaadi lficli ficil ahaysiintii la amro macnaha ujeedadu waa wax samayntiisa lays amraa amrun amar weeye bihi bilficli ficilkaa horta lays amrayo oo dee waaba wixii maqsuudka ahaa wa bimaa wa amrun amarna weeye bimaa wixii laa yatimu aanu taam noqonayn alficlu ficilku ilaa bihi isaga u mooye aanu taam noqonayn ee dee waxani uu ku xidhnaayo kuba taagnaa hagaagiisu amar lays amrayana weeye kolley waa masaladii maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun sheekhu halkan buu ku soo arooriyey masaa-isha amarkuu dhex keenay in badan oo usuuliyiinta ka midina waa meel ka horeysa halkii dee axkaamta takliifiga amarkay kaba hadlayaan ee dee waajibka ay markaas kaba hadlayaan iyo qaybaha u kala baxo halkaasay waajibka iyo qaybihiisa kaba hadlaan axkaamta taaliifka intooda iyo roonrooni ayay mas'alada geeyaan oo xagga hore ayay kuba sheegaane meeshan amarka ama masaa-isha amarka kumaba daraano halkaa hore waajibka iyo taqsimyadiisa iyo qaybihiisaas ayay masalada kaga soo hadlaan laakiin bal kutubulusuul ee kuwa halkan san sheekhu uu dhigtayna waa jiraan in badanoo kama midina ama waxa weyn halkaa hore ayay geeyaan masalada waana masalada dee shaarixaba inoo siiya sharxi doonaan marka muxuu yihi shaarixi ay anamaa kii tawaqafa calayhi uu isku taagayo oo korkiisa wujuudulwaajibi wixii waajibka ahaa helitaankiisii la helayay asixitaankiisii sugnaanshihiisii uu iskuba taagayo bidariiqin dariiqna uu isugu taagayo sharciyin oo wax dee shareecadii iyagii ay kuba xidhay oy uba dejisay oo sida dee shuruuddii sharciga ahaydee wax lahaayeenba litabra si ay u beri noqoto minhu waxaa waajibka adimatu dimadu ay waba beri noqoto marka waxa weeyaan litabra minhu dima fahuwa kaasi waa waxaa dee uu kan waajibkii uu iskuba taagay waajibin waajib buu noqon idaa kaana dalika fii maqduuri lmukalafi hadduu ruuxii mukalafka ahaa awoodiisa waxaasi ku sugan yahay bal marka horta waxa ay tahay dee waana masalo aynu had iyo goor maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun iyadoon usulba la joogin waata in badan lasoo qaaqaato inu maqalo waana masaladaasba weeye marka waxa uu leeyahay laakiin cibaare idaa kaana dalika fii maqduuri lmukalafi iyo nooxna waa inoo soo yar kordhiyey shaarixi marka waxa ay tahay dee umuurahan layna faray ayaa barhkood umuuro ama shardiba ha u ahaadeene iyaga ku xidhan oo ama dee wujuudkii waxaan iyo asixitaankiisi iyo hagaagiisiiba uu iyaga kuba ayaa waxa weeyaan ku taagan yahay baa jira bal matalan salaadii oo kale sidee misaalkii matiga inooguma sugnayd sharita aan soo laqbayne salaadii oo kale ilaahay subxaana watacaala waa ina amray waaqiimu salaata salaadana asixitaankeedu dee dahaaro ruuxu mutadahir yahay bay ku xidhantahay uu ku taagan yahay marka taas oo kale bal waa mid waa dee shardi sharciya ayaanay u tahay dahaaradu salaadiio haddii aanay dahaaro jirin salaadii maba jirayso bal sakadii iyo xajkii haddaan soo qaadano iyaguna umuuro ee ay waajibnimadkooda keenayaa jiro sakadii waxay wujuubkuba ku xasilayaa ee marka nisaab maalkiya la helo bal dee umuurihii kalena la ictibaarinaya laba ictibaariye taas buu kuba xasilayaa xajkii oo kale dee ruuxa wuxuu ma wujuubkiba uu imanayaa marka istidaacadii la helo istidaacadii la helo haddaba umuurahaasoo dhan isku baab ma aha barhkood waxaan uu ku taagan yahay wujuubkaba iiqaaciisa iyo ficilkiisu inuu ruuxu la yimaadaa amarkii hore ee waxaan waajibkaa la amray baa keenaya haddii aan xataa daliil gaara loo helinoo inuu taxsiishadu la yimaadaa waajib bay noqon waana tan masaladu ay uba taalo barhkoodna iyadoo shardigaasi jiray ama waxaa sababtaba u noqonayaa jirtay waxa weeyaan inuu waxa uu taxsiil ama laba yimaado wixii waajibma noqonayo koley way kala dunaanayaan marka cibaaradan fii maqduuri lmukalaf wuxuu leeyahay haddii shaygan waajibka ah dee dariiq sharciya wuxuu ku xidhan yahay oo isaga wujuudkiisuba uu ku taagan yahay baa jira ama iqaaciisi iyo ficilkiisii hagaagayay sida dahaaradii iyo salaadii oo kale waxaa waxa la eegi ma shaksiga qudradiisa miyuu ku jiraa oo wuxuu ruuxu la iman kara miyay tahay mise maaha wixii aanu la iman karahayn lama odhanayo maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun maalan salaad subax baan tukanay salaada subax maxay waajibaysaa marka duluucu lfajri la gaadho ayay waajibaysaa haddaba duluucu lfajri salaadii waajibka ahay waa waxay ku taagan tahay oo haddii aanu taasi jirin salaadii aanay ansaxayn laakiin waxaasi qudradeenna maaha waa ilaahay subxaana watacaala qudradii iyo awooddii isaga keenaya innaga marka taas aan aragno ayuunbaa waajibkii ina fuulay ama waajibkii inaga ansaxaya waajibku dee guud ahaan salaadii waa inagu waajibe markaasaa waajibka inaga ansaxaya taasoo kale maqduurkii mukalafka ma aha oo sida dee waxa weeyaan waxay noqonaysaa waxaan lama odhanayo taas iyada taxsiilkeed dee ruuxa awooddiisaba maaha haddii bal waxa weeyaan waxaan waajibkii uu dee uu kuba xidhnaa uu yahay bal maalan wax waajibka samayntiisan iyo laatinkiisu maaha waxa ku taagan ee wujuubkaba sugnaanshihiisii waa wuxuu inuu waajib noqdo sugnaanshihiisii ayaa waxaani kuba xidhan yahay iyada taasna lama odhanayo ma laa yatimu lwaajib ilaa bihi fahuwa waajibno bal maalan sakadii oo kale nisaab markuu maalkii gaadho ayay waajibaysay haddaan nisaab jirin sakadii waajib maaha wujuubkiiba markaa maba sugna wujuubkii maba sugna markaa ruuxii inuu nisaab dee shaqaystu xoogsado ama xoolo dhaqdo nisaab gaadha ama uu si kaleba u shaqaysto maal uu helo nisaab gaadha ama beertiisii beerto si uu sarac nisaab gaadha uu soo baxo oo halkaa wujuubkii sugnaado iyada taas taxsiilkeedu walow dee uu wujuubkaba uu ku sugnaa ama uu kuba xidhnaa nisaabkani isaga taxsiilkeedii lagama doonayo dee lama amrayo ma'muur kuma aha in la yidhaaho dee orod shaqo tag si sakadii kugu waajibto orod mustadiic noqo si xajki kugu waajibtee laakiin marka isaga agtiisa wixii laga helo ama uu mustadiic noqdon baa wixii waajibki fuulaya bal markaa taas oo kale kolley iyaduna way ka baxsan tahayoo waxay ku kala duwan yihiin dahaaradan salaada iyo nisaabkan sakadu salaadiiseedii bay u waajibtay ruuxii waajib bay kuba tahay marka ficilkii si uu hagaaga ay dahaaradii ama ficilkii salaadu u ansaxo ayay dahaaradii bal markaa meeshii timi amaa zakadii marka horeba haddaan nisaabkani jirin weli wujuubkiibaaban jirin tan waajibkiibaa jira oo midna wujuubkiibaa ku hagaagaya oo wujuubkiibaa ku taam noqonaya midna ficilkii wixii la samaynayo xajkuna waa saasoo kaleo bal umuuraha taasna ruuxa wax la amray maaho iyadoo maqduurkiisii uu kuba sugan yahay marka horan taas si gaara ma'muur ugaba ahayno iyaduna maa laa yatimu lwaajib ilaa bihi fahuwa waajib nuqas laakiin wixii ruuxa dee maqduurkiisii kuba sugan waajib isaga fuulay oo saaranna uu ku ansaxayuu ku hagaagayay haddii aan isaga la helinna aanu wixii dee ka dhac ahayn taas bay noqon masaladan dee tahay halkan ay kaba hadlayaan ama halkaa hore ay kaba hadlaan oo la odhanayo dee amarkan lays amray ficilkii ayaa noqonaya wixii iyadana ficilkani aanu ku taam noqonayn haddaan lalaba iman amar laba amray baa noqonaya bal intan weeye waanu sii yar wada wa taxta hadihi alqaacidati suurataani qaacidadan hoosteedana laba suura soo gelaya wadalika labadaa suura ama taas xaggaga inay laba suura soo gelayaana waa binaan calaa dukhuuli lmanduubi fi lmri waa iyadoon ku binaynayno ama markaan ku soconno sunnuhuna inuu waxyaalahan ma'muurka ama lays amray u gelayo macnaha manduubkiina uu ma'muur yahay markaan kuba binayno marka labadii maxay kala yihin kow maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun wadalika kaalamri bisalaati amarkaa salaada lays amrayba weeyaanoo fa inahu amru biahaarati amarkaa salaada lays amray fa inahu amrun waa amar biahaarati maaha inan leeya waxbaa ka dhacsanayn laakiin waa taqdiir ahaan waxaan u baahannahay cibaaradu sideeday tahay ee laakiin xagga laqbadiyo taas weyn waxa weye amarka salaada lays amray muxuu noqonayaa dahaaradii oo lays amray waalamru bisitri cawrati cawradii in la qariyo markaa salaada la tukanayo ama dee marka kaleba amarka lays amrayna waa amrun huwa amrun ama inahu amrun waxa weeye waa amar bishiraa'i maa yasturuha deekaynay wixii dee ku qarin lahaa cawrada ee maro ahaa inaad iibsato amar laysfarayo taasba weyn shaarix xagga hoose dee salaada iyo dahaarada iyo matigiiba inoogaba sugnayd markaa nadar buu leey wuxuu leeyahay mualifku dahaarada inuu halkan ku miisaaliyey nadar baa ku suganoo sababtu waxa weya daliil gaaray leedahay oo dee waa kan idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum oo kale iyo adiladii dee keenaysay weysada oo kale ama dahaarada waidaa kuntum wain kuntum jubnuun fadaharuu oo kale iyo adiladaas baa jirta oo gaarka ah marka wuxuu leeyahay dee adiladaas baynu xukumkii kama qaadanaynaaye amarkan salaada laysfaray un kama qaadanayno oo halkaasaa nadarku leeyahy laakiin dee kolley taas jawaabteedu malaa way saalan tahay so markaa shanqida oo kale mudakeradiisii ay kaga jawaabaan qolooyin kale oo dee maanic kuma sugna adiladii inay tacadudo wuxuu daliilkan dabdigaana uu yeesho daliil kaleo u khaasana uu yeesho taas wax maanico ku sugani ma jirto ama waxa weeyaano ujeedadani imaka markaa waa aqiimu salaata oo kale salaadii bay amar lays amray tahay sariix ahaan iyo nudqi ahaan dimni ahaanna maxay kulansatay wixii salaadu ay ku hagaagaysay in la taxsiilkeedii amar lays amray dee haddaba waxyaalaha haddii adilo kaloo gaara aynu u helo oo adiladii aynoo tacadudo xaggana aan ka qaadano xaggana aan ka qaadano wax maanico ku jira ma jiro saa daraaddeed wax nadaro imaka saasa imaka halkan tamsiilku waa iska caadi ووجه هذه الصورة هذا والصورة وجهد وحي نقول أنه لو لم تجب الطهارة الطهارة هداني واجب نقول مثلا لوجوب الصلاة الثلاثة وجوب كذا هداني طهارة واجب نقول أو وجهد الصلاة واجب لكن روحي عن صلاة لقوا واجبي أني كينين طهارة إني واجب تاي نجاسة وحب بنانا لها تركوا الطهارة وين لسكدايم walow jaasa hadduu banaanaado tarkuwa dahaaradii in laga tago najaasa waxa banaanaan lahaa tarkul waajibi waajibkiisa salaadii oo kale in laga tago almutawaqifi calayha iyada ku xidhnaa ee kuba taagnaaye haddaan iyada la helin aanu isagu taam noqonayn walaazimu baatilun laazimkan ah in salaadiiba bal markaa laga tago oo dee kol haddii aan dahaaradeydii waajibba ahayn xagga ay kaba timaadaan taasna wax baatilo salaadii in laga tago dee wax banaan ma aha marka dee ti kalena in laga tago ama banaanaa se waajib bay noqon bal taasi waa suurada hore waa suurada macruufkaa ee qaacidada ama daamidkanba had iyo goor ugu yimaadaan masaladu ay u timaado maa laa yatimu lmanduubu ilaa bihi fahuwa manduubun iyaduna waa masalo kale waatuu lahaa qaacidaday hoos gelayeen oo wixii aanu ku taam noqonayn wixii sunno ahaa ilaa bihi isaga in lala yimaado uun mooye oo haddii dee aanad isaga waxaa kale taxsiishan ama aanad kasban oonad laba iman manduubkii lamaba iman karaysid fahuwa manduubin isaguna sunnu noqonaya faalamru bitadayuri yowma aljumucati amarka la ysfaray maalinta jumcaha in wax udgoon la marsado kama fii xadiidi ibni cabaasin wa asiibu min aiib iibkana wax ka marsada amarkaasi amrun inahu amrun waxa weeye ama fahuwa amrun waa amr bishiraa-i diibi diibkii in la iibsado ama si un lagu helo nadban sunanimo laa wujuuban oo dee inay marsigiisiiba waa sunneen wa hadihi suuratu suuradan dambe laa tadkhulu calaa ra'yi lmusanifi musanifka ra'yigiisa masaladii ma soo hoos gelayso liannahu laa yara uma arkayo oo isagu ma qabo musanifku ana almanduuba ma'muurun bihi aduu waa masale aan soo maray kolleyna waxay noo dambeeyana kutubta kale haddii aan la yidhaah manduubku ma'muuru bihi isaga maaha oo dee xadiidkii kolley lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaak nadbigina waa jira waxaan amri la siwaagisi waxaa dee arrintan imika jirtay laysugu yeedhayo in la cadaydo ee ama laysfarayo imika halkan ee laysu sunaynayo aanay amarba ahayn xadiidka daahirkiisaba ah dee barhkood baa kuba tegay amarku kol haduu wujuub asal u yahay wixii waajibun baa ma'muur noqonaya laakiin taasi bal waa masalo dee waxa weeyaan musanifku hadduu taa kuba tegay kuwo kalena ay raaciyeen oo halkaa la amartum amra ijaabin iyo ay kaba dhigaan almasalatu araabicatu masaladii afraad ee ugu dambeysay masaa-ishii halkan inoogu sheegayay qowluhu waidaa fucila haddii la sameeyo waa ma'muurkii kharaja waa baxayaa faacilkii waa kii mamuur dee isaga waxa weeyaan mee ma'muur bihigii haddii la sameeyo kii ma'muurka ahae waxaan la amray ayaa ka bixi can ilcuhdati cuhdadii cuhdada kolley sharataan soo sharaxay imikana hadal baa inoo soo yar socda fucila bilbinaa'i lilmajhuul buu yihi asay dee maxaliya doorteen waayo haddii aan imika faacil u binayno kolley yar nooc takalluf baa meeshii jiro oo adugu dee waxyaalaha inagu yar imanayaan imika halkan wax ishkaala aan lahayn haddii bal haddaba waxa weeye loo binay fucila lilbinaa'i lmajhuul ay fucila la sameeyo alma'muuru bihi waalcuhdatu cuhdadu bidami lcayni caynta damadeeda iyadoo kuba sugan tacaluqu lmri bilma'muur waa macaanida dee kolley leeda barhkooda waa tan shalay soo sheegay waa amarkani tacalluqan uu ku tacalluqayo maamuurkii ee uu fuulayo ee laga doonayo bal matalan wixii inuu gutaa bay cuhdadu tahay ibnu taymiya sheikhulislaam baa wuxuu kaba cabiraa bal meel uu halkan uu hadhow wax ka soo naqlin doono markuu imika masaladan yar wado ayaa wuxuu kaba cabiraa cuhdadu inay tahay imika cuhdada amarku assalaamatu min dami rabbi aw ciqaabi aw ciqaabi waa badbaadada ruuxii uu ka badbaadaya dee cuhdadii amarku maxaa amarkii kaba imanaya ee amarkii haddii aan la fulin dami ayaa kaba iman iyo lown ruuxii u yimaada ciqaab iyo waxyaalaha kaba iman markaa cuhdadii amarku waa waxyaalaha isaga dee ruuxii markan dimadiisu waxan ay mashquulka ku noqotay amarkan haddii la fuliyo la fulin waayo kaba dhalanayaabay cuhdadii amarku noqon bixitaanka cuhdadii laga baxaya waa tabiicadii iyo raacidii waxaa loo raaci lahaa ama wuxuu badbaadadaa uu ka badbaadaya weeye ruuxu dami ilaah xaggii ugaba yimaada ciqaab ilaahay xaggii ugaba timaada ayay khuruujkii can cuhdati alamri ay noqonaysaa waa siduu isagu kuma fasireen walmacnaa macnuhuna waxa weeye ana alma'muura shaksigii la amray wax idaa facala hadduu sameeyo maa umira bihi wixii la amray uu sameeyo calaa wejhin wejna uu sameeyo saxiixin ujeedadu waa si loo amray uu fuliyo maha suu isagu doonayay waa wej saxiixa uu kuba sameeyo dee habkii shareecada u dejisay waxaan in loo fuliyo uu fuliyo fa inahu isagu yakhruju waa ka baxaya can cuhdati dalika alamri ayuu kaba baxaya horta wayusaf waxaana lagu sifaynaya dalika alficlu ficilka ah bilijzaai gudid uu ruuxii ka gudayo oo dee wixii waa ka dhacaya waajibkii baa kaga dhacaya dalabkii walijzaau macnahu walijzaau ijzaana macnahu macnihiisu waxa weeye baraa'atu dimati dimadii oo beri noqota oo wixii shuqlinayay kaba beri noqotee ugaba yimi amarkan wa suquudu dalabi dalabkii laga doonayo kaba dhaco wey ama alisaabatu taasi bal waa ujeedadu ijzahaasaa ka dhalanaya ama alisaabatu ajri in lagaba helo wixii oo wixii camalkii dee ruuxii lagaba sawaabiyo cala alficli ficilkaa lagaba abaalmariya falaysat min lawaasimi alimtihaal isaabadu hoggaansankan loo hoggaansamay amarkiie loo dirmee la sameeyey waxyaalaha ka dhalanaya ka mid maaha waxaa ka dhalanaya waa in dalabkii waxaan laga doonayay inuu filiyaa kaba dhaco inuu wixii bal maalan isaga dimadiisa ay ka bari noqoto waajibkii kaba dhaco taas bay noqon laakiin ajri inuu ka helo waxyaalaha markastaba dee waa ajri waa wixii aan doonaynen uba samaynayne imtisaalkani uba yimi laakiin mar laga helayo mar aan laga helin baa labadaba jiraysa iyadoo waajibkii ruuxii kaba dhacay waana kan sheegayo faqad yaxsulu lijzaau jsu inuu xasilaa dhici karta iyo wa ibraau dimati walaa yaxsulu hawaabi ajrigina aan laba helahayn si aan laguba helahayn dee isaga inoo sheegay waqad yakuunu musaaban ruuxu inuu noqdo ruux camalkan uu la yimi laga abaalmariyo ayaaba dhacaysa walaa tabrau dima weli laakiin laga doonayo waxa inuu taam yeelo ama uu kuba celiyo taas labadiiba isaga si yar cadayno fa misaalulawali ka hore misaalkiisu waxa weeye qowlu zuuri waalcamalu bihi fi siyaq waa hadalka beenta iyo qiibadii iyo namiimadii iyo waxyaalahaas iyo camalfalkii taa laguba camalfalayay soom dhexdii faqad qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca dcaama washaraaba xadiidka le agteena macruufkubaa wey marka wuxu uhi faqowl zuuri hadalkaa beentaa iyo walcamalu bihi camalfalkaa laguba camalfalaye waxyaalihii dee acmaashii ahayde isaga hoos gelaysayba lagu dhaqaaqo laftiga ama zuurkaba imanaysay fi siyaami soom dhexdii awjaba wuxuu waajibiyey isman dembi buu waajibinaya yuqaabilu u dhigmayo qaabilaya sawaabo sowmi ajrigii soomku lahaa waqad ishtamala sowmu soomkiina wuxuu kulansaday cala alimtihaali amaamuuri bi soomkii dee waxaasi dhex galeen weeye cala alimtihaali imtihaalkii cala alma'muuri bihi laysfaray taas horta uu kulansaday oo waa sidii layska doonayo dee in la soomo waa la soomay waalcamali almanhiyi canhu camal laysu diidayna waa kulansado labadan arrimood baa kuwa kulmay fabari'at idimatu lilimtihaal dimadii way beri noqonaysaayoo soomkaa ruuxii uu kaa jabeeye ku celi lama odhanayo markaa waajibkii waa ka dhacaya oo dimadii way beri noqonaysaay imtihaal baa jira wawaqaca alxirmaanu lilmacsiya ajri laakiin in laga qadu ruuxu sawaab waayo oo taa laga qadiyaana waa dhacay oo muxuu dhacay lilmacsiyati macsiyadan dheehday oo labadee dhinac bay ka kala yimaadeen soomkii ma burino markaa ku celi lama odhanayo ajrigiina ma jiro oo iyadoo ijzaa dhacay suquudu dalab dhacay ayuu ajrigii waayey macsiyadan kale dhacday saas baa deeta ay dhacaysa inaanay dee lawaasimta imtisaalka kaba mid ahayn ruuxu inuu ajri helo laakiin lawaasimta maxaa ka mid ah alijzaa wathani ka labaad waa ruuxii inta in ajri uu helay iyadoon dimadii beri noqon ka labaadna kaan yafcala inuu sameeyaba weeye ficlan ficil naaqisan isaga nuqsaansan oo can isharaa'idi waalarkaan macnaa sharaa'idii iyo arkaantii ulaa wax ka mida ay dhiman yihiin fa yusaabu markaa waa laga abaal marinaya dee haddii waxani uu wax ibdaal wixiiba ku keenayo uu yahay oo wixiiba uu wada burayo allahuma niyadiisa dee haddii bal garash iyo waxyaale jirto jahli iyo waxyaale jirin waxaa dhici karta inaanu xataa sawaabkaaba helin laakiin waa haddii aanu dee wixii meeshii ka wada saarayn sheegii nuqsaan buu ku keenaya laakiin camalkii waaba jiraan fa yusaabu waa laga abaal marinaya calaa maa facala wixii uu sameeyey walaa tabra'u dimatu dimadu si dhan uga beri noqon mayso ilaa bificli kaamilan oo waxyaalaha qaarkoode waa wax waajibkii uu dhacaya laakiin nuqsaan baa jirta laga doonayo inuu kabo dimadii markaa may wada beri noqon faida akhraja zakata zakada hadduu soo saaro naaqisatan xaalaytay zakadii ama iyadoo dee nuqsaansan oo nuqsaan leh intii dee bal waxbaa weli dhiman zakadii muu dhammayn fainahu yukhriju tamaam wixii dee tamaamkeediibuu bixin oo laga doonaya inuu buuxiyo wixii laakiin de qayb wuxuu bixiyo ajri iyo sawaab meeshii waa jirayaa ee laakiin maxaa laga rabaa wixii may dhammaan dimadiisi markaa weli beri maaha inuu wixii dhammeeyo وإذا ترك شيئا هذو كتغ من واجبات الحج حج واجبات كيس كميدا كالمبيت بمزدلفة هو يشري مزدلفة وكله فإنه يجبر بدم حج وابدعي لكن نقصان باجرته للي وحك لكوكب وحان جنسي سيب أهين ودي كوكب الله ورنيا وإذا ضحى بمعيبة hadduu wax ceebaysan ku odxiyaysto neef ceeble cuyuubtiidee dhowrka ahaydee xadiiskii baraba kuma sugnaan wajabat caleyhi waxaa waajib ku noqon saliima iyada halkan icaada laga doonaya wixii dib ugu wada celiyo ayaaba lagaba rabaa waidaa fawata aljumucata jumcadii hadduu isdhaafiyo salaadii jumcada uu markaa iska tegsiiyo oo uu tegi waayo baqiya filcuda taas meel uu ku soo celiyaa ma jirto oo waxa weeyaan dee imaka ciwadkii ma jiro ee laakiin ismigii iyo wixii baaqi buu kuba noqonaya marka waxa weeyaan waxyaalahan uu sheegay wax isaga jinsigiisii lagu buuxinayay sida sekadoo kaleo iyadii baa lasii dhammayn wax waxaan jinsigiisii ahayn laguba kabayo waxa ay tahay in lagu celiyo sadee odxiyadan bimaciiba oo kale wax iyada markaa wixii waa tegey ismigii waa baaqi oo cuhdadii isagay saaran tahay umuurahaasay u kala baxayaan waxyaalahan sideedii loolaba iman in imtisaalka sidiisii u wada dhicin markaa barhkood dee nuqsaan baa jiraysa dee sawaabna waa jiraya laakiin nuqsaan ay tahay inuu kabo ama uu buuxiyaa jira kuwana inuu ku celiyaaba laga doonaya fanaqsu markaa naqsigii ima an yujbara bijinsi waa sida zakadii oo kale in wax jinsigiisia laguma kabo aw bibedeli sida xajka oo kale ne waa shay kale oo bedelah ee maaha wax jinsigii xajka leh bedelkii in laguma kabo aw biicaadatii ama si celintiisa lagu soo celiyo kaamilan xaaliya sida odxiyo ceebaysan oo kale may ansixin waa in neef kale oo dibhaga saliima laba qalo aw yabqaa fi cuhdati ama cuhdadii ruuxa ugu baaqiyo dimadiisi ku noqdo fayaqsama saaxibuhu saaxibkiisu halkaa kuma dambaabo umuurahaasay noqon wixii nuqsaan ahaayee dhammayd markaa barhkoodna ajriya sawaab yaanu dhammaaninbe ayaaba la soconaya bal markaa ujeedadu waxa weeye hadalkan kole hadalka ibnu taymiya soo naqlinaya intaa uu kaba dheeraa meesha uu idin tilmaamay eh ama uu raqamkan uu qortee waxa weeyaan barhkoodna uu soo yar koobkoobo u soo yar talkhiisiya amsilada qaarkoodna waxaa la arkaa inuu dee yar wax ka yar bedelayn waxa ay tahay uun markay noqoto wixii in la sameeyo amarkii loo hogaansamo horta waxa ka laazimaya waa ruuxa dimadiisa inay beri noqoto dalabkii kaba dhaco ama ajri wixii ma ka helaya mise kama helayo dee ajri waa waxa loo samaynayo ee laakiin kolbaa wax dee ajrigii uu kuba imanaya wax hor joogsanaya oo ama meeshii ka saaraya ama nuqsaaminaya iyadoo suquudu dalab ay jirto oo aan ruuxii lahayn ku celi ayaa haddana ajrigii markaa sidaa daraaddeed imtisaalkan wixii amarkii loo hogaansamay lawaasimtiisa had iyo goor laazimaysa ka mid ma aha alisaaba iyo ruuxu inuu ajri kaba helo oo iyadoo waajibkii dhacay ayaan ajri kolkol jirahayn siadii amsilada inoo soo sheegay bal taas weeye masalada khulaasadeeda wallahu subxana wa tacala aclam bismi llah alxamdu lilah sna lah salaatu wasalaamu ala